qiimaha la kala iibsado xoolaha nool gaar ahaan geela iyo ariga ayaa u sarakac ballaaran laga dareemayaa suuqyada degmada buurhakaba ee gobolka baay sababta keentay sarakaca qiimaha lagu kala iibsanayo ariga iyo geela ayaa lagu sheegay in roobkii loo baahnaa uusan ka dayn xil roobaadkii lasoo dhaafa taana ay keentay sarakaca qiimaha dhanka xoolaha ah kamida dadka ka ganacsada xoolaha ee suuqyada degmada buurhakaba ayaa ka warbixinaya isbedelka ku yimid qiimaha xoolaha la kala iibsado
waxaan ka warbixinaynaa degmada buurhakaba suuqa hoolaha qiimihii hore iyo qiimahan waxaa la kala siisanayaa aad bay u kala saraysaa maasha allaah sidii hore abaarta kowdii roobka la waayinayay qiimihii hoolaha ay joogeen iyo hadda way kala duwan yihiin aaday u kala duwan yihiin hoolaha marka hore waxay joogeen qiimo oo aad u hooseeyo maantana waxay joogaan qiimaha hoolaha qiimaha uga koreeyo maasha allah haddaan ka bilaabo seyrka geela aaaaaaaaaay geela qaliinka ah waxuu joogaa aaaaaaaay haddaan ku xijiyo locda ayaa u hoosayso ilaa waxay ku nooshahay beeraha balkooda balkii sanadkan hoos ayuu u dhacay holaha xabadii dhiigle haddii laga bixiyo inta kale waa hooseeyaan qiimahooda inta kale waa aaaaaaaay haddaan u galo qiimaha cariga maasha allah hadda waa sareeya waa ku sii dhiigooyba markii hore xogadii laga jiray markii hore raqiisou ahaa hadda waxuu joogaa neefkii ugu sareeya laba milyan shan boqol laba milyan afar boqol ilaahay baa maxad iskale oo sareeya neefka idaha wuxuu ka joogaa laba milyan shan boqol laba milyan afar boqol meesha ugu hooseeya waa laba milyan isbeddelka maxaa keenay abaarta waxaa nooga sii daran waxaas dhan hoolaha haddii laga baxo biyaha biyaha waxay joogaan fuustada biyaha waxay joogtaa hal i bar haddaad ahayn ka heli maysid biyo macaan ah ilaa waxay u kalbaan biyaha dhinaan iyo macaan iyo qareer waay xaaladda guud seyrka suuqa ee maasha allah hadda aad baan u faallinaynaa markii hore haddii laga reebo mayba la filada koree maasha allah hoolaha horta ariga inuu sii liida lagama yaabo ilaa roobku dace ariga ma liidanayo wuu fiican yahay taagna waa u haystaa laakiinse waxaa laga yaabaa locda inay ka sii liidato sida hadda joogto ilaa saddex bilood aa u dhimo maars abriilaa ka horeys abriil ka soka roob heli mayso ilaa biyahan ay lafdhiisa ayaa mar walba ay cabayso lafadhiisayso waa dhib aad u saameeyo ayaa soo gaaraysa sarukaca ku yimid qiimaha xoolaha la kala iibsado degmada buurhakaba ayaa saameyn ku yeesha dadka danyarta ee ku nool degmada buurhakaba ee gobolka bay